shiinaha waxaa lagu dhahaa sanad wanaagsan shinianhow shinianhow waagii hore dhaqan ahaan wax kaloo lagu mithila oo maaragtay laba iyo toban calaamooyin lala imaada ma jirin dhaqankan oo dabaaldegan iyo xoolahan sanad walba lala beegsaday waa arin oo lix kunoo sano oo taariikhda shiinaha waaye marka sababta loo yeela waxay ahayd xoolahaas unbaa maaragtay lagu tilmaami marka xoolo qaarkood ayaa waxaa jira muhiima hadda sanadka fardaha oo kaleetan soo dhaafnay adiga taariikhda dhalata la xisaabi karaa sida hadda caadiga aan u garanayna sanadka aan dhalanay sanadkaas marka xoolihii sanad ku ahaa sanadkii fardaha hadaa la dhahaa macno ay leedahay ayaa jirta ninka sanadka fardaha ee dhashay iyaga waxay aaminsan yihiin inuu yahay nin oo adaadag nin oo maaragtay khibrad leh nin fahmo badan sanadkan lagu jira ee ariga qofkii dhashay oo kale sanadka ariga waxaa maaragtay waxaa macnihiis waxaa waaye iyaga siday aaminsan yihiin nin oo nin oo maaragtay waxqabadka aada u kari kara nin oo aada farxaan u ah oo maaragtay weji furfuran ayay ka mid tahay haddaad dhalatid sanadka daanyeerka oo kale waxaa waaye waxaa ku aaminsanyahy nin nasiible inaad tahay nin oo maskax fiican inaad tahay oo sanadada calaamadaha mid wuxun tilmaamaya ma ku jiraan maya badi waa wax fiican way kudi kurti wax fiican bay wada tilmaamayaan kala nocnocon dad badan baa waxay arkeen oo keli a iyaga oo ku hadlaya ama qoraalkooda qoraalkoodana wax dhib badan buu u egyahay marka barashadiisu waa sidee barashadiisa dabcan aaday u adag tahay marka qoraalka wuu jiraa qoraalka iyo ka dhawaaqitaankiisana isku mid ma aha marka waa luuqad shiinaaskan barana markaad dhahdo luuqadaha ingiriiska oo kaleeto a b c d e f oo alfabetka xarfaha ladhaa xarfalhijaaya qabo ma aha intaasoo kun waa xarfihiisa marka waxaaba laga rabaa ma mid walbana isu shanqar eg tahay kala macnay leeyihiin hal leer haddaa qalada macno xun inay noqotaa laga yaabaa haddaa si fican u dhahdana in macnihii fiicna la beegsata marka aaday u adag tahay luuqadaas marka haddii aan dib ugu noqonno wakhtigaad adigu ku sugnayd halka waxyaabihii kuugu darnaa ee kusoo mara maxaad ka xasuusataa waxyaalaha iigu daran waa un luuqadii oo macnaha marka wadan cusub aad imaata sida ininka waad ukasaysiin wadamaha kale luuqada aad kuu dhibaysa luuqadina waxaan dhahay waxay la socotaa dhaqanka marka anoo markaa shiinihii iska baranayo aad aan u aqaanin maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday anoo baska stationka baska taagan oo baska raaci raba ayaan meeshii iskuolkeyga aan galban lahaa baski loo raacay nambarkiisa ayaa iga dhumay marka gabar arday oo iidan stageka baska taagneed oo baska raaci rabtay ayaan marka intaan u taga ayaan dhahay hallow ayaan dhahay shiinaha hallow waxaa lagu dhaha nihaw ayaa la dhahaa nihaw ayaan dhahay waxaan rabay inaan weydiiyo iskuolkeyga way ka siiida maadaama ree magaalada ay tahay meesha ay meesha gaarige baskee loo raacaa nambarkee loo raaca ayaan dhihi rabay marka fadlan inaan ka bilowdo waa xishmad ahaan ereyga shiinaha fadlan waxaaway jing ayaa lagu dhahaa erey kaloo aad ugu dhawa waxaa jirtaa maaragtay la dhahaa jing jingta marka waxaa waaye dhoonkasha marka aniga marka ereygii gabadhii aan u tagay waxaan dhahay fadlan iskuolkeyga saan ku aadaa ayaan shiinaha ku dhahay af shiinees baan ku ortay waxaan dhahay jing chu junan daashue zamazow ayaan dhahay marka markaas anoo bogima jing afka aan kasoo bixi kalaha gabadhu iga carartay way carartay marka inaan dhuunka raba miyay moodaysaan umalayn marka inaan waxaa la raba aan dhaha jing chu junan daashue zamazow jing inaan dhaha la raba ana marka waxaan dhahay jing jing marka jin iyo jing way kala yihiin yaa macno kala samaynaysa macno oo aad u kala dheer waaye sida midayda aniga ku dhacda oo kaleeta marmarna waxay noqon kartaa erey macno fiican iyo erey macnihiisa aad u xun yahay marka sideed ku ogaatay gabadhii aad rabtay fadlan inaad ku dhahdo aan ku dhunkada inaad ku tiri
yar kale oo af ingiriis ku hadlaya ayaa garab taagnaa marka yarkia marka dambe caabin doona oo shiinees isagan ah laakiin af ingiriis ku hadli karay gabadha kolle af ingiriis may taqaanina umalaynaa marka yarka ayaa dhahay aad intii ugu qoslo u imaado wuxuu dhahay saan kugu caabiyaa marka waxaan dhahay maxaa walaal gabadha inta wax weydiin laba iga cararta maxaa dhib oo jiro suxun baad u dhahdo laakiin ana waan ku fahmayaa marka yarka ayaa ii sheegay marka dambe yarkiin aan caawiyo iskuulkii aan galbanay nambarkii baskaan u raacila ii sheegay afka shiinaha maxaa lagu dhahaa waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay waxaa la yidhahaa shiye shiye shiye shiye marka waayo madaa mudan